dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo ah toddobaadle xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan amaba macluumaad ay ku kordhinayaan wacyiga haweenkeenna soomaaliyeed annaga oo idiin raacina sooyaalka mid ka mid ah haldoorada haweenkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan saas darteed cuntooyinka ku habboon lagu afuro waa badan yihiin waxaa ka mid ah cuntooyinka ay ku badan tahay maadada loo yaqaano botasiyamka cunooyin nooceeya ayay tahay inay haweenku ku afuraan inta lagu guda jiro bishanson iyo sidoo kale sooyaalkii nololeed ee geediye cali abshir oo ahayd ciyaartooy iyo bare anigoo sacdiya nuur ah ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkanna idinkaga tabin doona farsamadu waa ibraahim cali ee mar kale iyo barnaamijka haweenkeenna
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajir aan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
waa hagaag haweenku waa tiirdhaxaadka ummad waliba ee koonkan ku nool waxaay bulshada ay ku dhex nool yihiin ka ciyaaraan doorar kala duwan sida bare dhakhtar cilmi baare ganacsade ciyaartooy iyo wixii la mid ah iyaga oo xoogga shaqada caalamkana ka ah shan iyo afartan dhibic afar boqolkiiba dunida dacal walba mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan oo ay qabtaan haweenku waa daryeelka hagaajinta iyo xanaanada reerka taas oo ka dhigay inay gacanta ku hayaan mar waliba jiilka dunidan usoo baxaya nasiib darrase ma dhacdo badi in la xusuusto kaalmahooda muuqda oo ay kaga jiraan bulshada laguna dhiirigeliyo markaas oo ay dadaalkooda sii laba jibaari lahaayeen si aan door kaga ciyaarno iftiiminta dadaalka iyo halganka haweenkeenna ayaan xubintan idinkugu soo gudbinnaa toddobaad waliba mid ka mid ah haweenkaasi mudan in la xuso isbuucan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka sooyaalka geediye cali abshir oo ahayd ciyaartooy iyo macalimad taariikh nololeedkeeda oo aan kasoo dheeganay dhiganaha haldoorada haweenkeenna ee uu qoray weriye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxa ay noo soo jeedinaysaa caaisho nuur aadan sanadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii ayay ku dhalatay muqdisho aabbaheed askari ayuu ahaa ku-biiritaankeeda cayaaraha waxaa ku dhiirigelin jiray yaalayaasha kale ah kimani mahuu oo kenyaan ah yuusuf warsame bidaaye iyo cusmaan cali abshir waa hooyo dhashay sagaal caruur ah saygeeda axmed maxamed waxa uu ka mid ahaa cayaartooydii kubadda cagta kana tirsanaa naadigii warshadaha laba caruurteeda ah dhiibaan iyo fawsiya xubno muuqda ayay ka yihiin cayaaraha waxbarashadeeda dugsiga kow iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi ee gobolka banaadir ayay kaga baxday dugsiga dhexe sanadihii laba kun iyo sagaal ilaa laba kun iyo toban dalalka kenya iyo jabuuti ayay kusoo qaadatay tababarka macalinimada ee kubadda koleyga doorkeedii cayaaraha iyo kulamadii heer caalami ay ka qayb gashay sanadkii kun sagaal boqol afar iyo toddobaatankii ayay si rasmi ah uga mid noqotay cayaartooydii kubadda koleyga naadigii soomaali taxi ee degmada balcad ayay ka tirsaneyd ilaa kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii geediyo ayaa cayaaraha ka gaartay heer qaran sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sideetankii waxa ay ka mid ahayd cayaartooydii ka qayb gashay tartankii cayaaraha kubadda koleyga ee jaamacadda carabta sanadkii kun sagaal boqol shan iyo sideetankii tartan kale oo jaamacadda carabta ayay qeyb ka ahayd oo lagu qabtay morocco sanadihii laba kun iyo kow laba kun iyo labo macalimad ayay u ahayd kooxda kubadda koleyga gabdhaha ee heegan halka laba kun iyo labo ilaa laba kun toddobiiyo tobanka ay tababare u ahayd kooxda horseed abaalgudyadii ay heshay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii ayay ku guulaysatay bilada dahabka kuna muteysatay ka qaybgalkeedii cayaarihii jaamacadda carabta oo lagu dhigay jordan taasi oo loogu aqoonsaday in ay noqotay qeybihii ugu wanaagsanaa ee cayaarahaasi sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii madaxweynihii hore ee jordan xuseen bin dalaal ayaa casuumaad u fidiyey geediyo cali iyo mulki nuur muudey oo soo bandhigay cayaar wanaag intii tartankaasi uu socday
waa tahay barnaamijka haweenkeenna ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya raadiyaha himilo soonkaad waa bisha sagaalaad ee tirsiga taariikh sheegaha islaamka waa bil la faray muslimiinta intooda ay waajibka ku tahay inay soomaan dukadaan oo ay iscaawiyaan dhexdooda iyaga oo alle kaga rajaynaya acmaashaasi bedel amaba ajir ka badan midkii hore koob iyo toban bil kadib oo ay sugayeen ayay usoo martisaa muslimiinta waxayna kusoo dhaweeyaan farxad iyo reynreyn intooda qaangaarka ah ee aan loo cudurdaarin waxay afka haystaan waa berigii ilaa gabaldhici markaas oo ay ku afurtaan hadba waxa ay heli karaan maadaama aanu soonayn wax ka badan saddex iyo toban saacadood marka aan ku jaangoowno dalkeenna maxay tahay inaan ku afurno haddii aan nahay haween cunooyinka aanu qaadanayno maxay tahay inaan ka eegno hooyada nuujiso amaba uur kale ee haddana sooman maxay tahay inay qaadato suxuurtana maxaa inoo habboon weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa toddobaadkan barnaamijka haweenkeenna oo ay marti ku tahay doctoreysa hanaan axmed muuse oo ku takhasustay nafaqaynta soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey ugu horeyn cunooyinka habboon in lagu afuro awalan assalaamu calaykum dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda su-aasha ay weydiisay oo ah cuntooyinka ugu habboon ay ku afuri karaan dumarka sidaa wad ognahay dhammaan bani-aadanka waxaa muhiima inuu helo cunto caafimaad leh cunto walbana cunto caafimaad leh ma ahan cuntooyin waxaa jirto qofka cudur u keenayso marka waxaa la rabaa qofka inuu kala ogaado cuntadee caafimaad kuu leh iyo cuntadee dhibaato kuu keenaysa sidaas darteed cuntooyinka ku habboon lagu afuro waa badan yihiin waxaa kamid ah cuntooyinka ay ku badan tahay maadada loo yaqaano botaasiamka maadada botaasiamka waxay jirka u qabataa shaqooyin fara badan waa maado muhiim u ah wadnihiisa u garaacmayay iyo siduu dhiigku jirka usii lahayo xididadii iyo inay biyihii jirka ku jira ee baalansi gareeyaan sidoo kale maadadan waa maado marka qofka uu isticmaalo ama cuntooyinka ku badanta uu cuno uu dareemayo firfircooniyo energy fara badan cuntooyinka laga helaan waxaa kamid ah timirta oo sida diinteena nafartayba aada u wanaagsan qofka markuu afurayo inuu ku bilaabo waxaa ka buuxa botassium fara badan botassiumkaasoo jirka awood u siinayo inuu energy fiican u isticmaalo qofkiina isla sidaas usoo celinayo fuqbixii ama maanta oo dhan maadaama u oomanaay jirkiis uu biyo la-aan dareemayay timirta labadaas bay ka caawinaysaa in qofka energyna ay siiso sidoo kaleetana ay biyihii jirkii fuuqcelin camal ay u sameyso marka waxaa aada u wanaagsan qofka muslimka ah mar walbana diintana way nooga hadasho mar hore in uu isticmaalo timirtii iyo biyihii caddaa timirtii oo energy isku siinayso biyihii iyo biyihii caddaa isagana dheebshiidkii wixii sii fududeynayo qofkii cuntadii usii sahlayo inuu calooshii usii diyaarinayo sidoo kale waxyaabaha wanaagsan in qofku uu ku afuro waxaa kamid ah biyo badan inuu cabo marka laga bilaabo afurkiisa ilaa intuu kasa seexanin inuu biyo badan cabo maadaama maalintii oo dhan uu jirkiisa dareemayo on jirka wuxuu aada ugu shaqeeya waxaa kamid ah biyaha biyaha muhiima u yahay marka hadduu qofkii maalintiina oomanaay haminkan uusan biyo ku filan uu jirkiisa uusan helin oo fuqcelin ah waxaa dhibaato ayay u noqonaysaa xaalad caafimaad oo dhibaato ayay u keenaysaa sidaas darteed waa inuu biyo badan cabaa sidoo kale waxaa aada loo sii dhiirigeliyaa inuu weliba cabitaanada ama cuntooyinka fruitska oo biyaha uu ku badan yahay uu isticmaalo sida haddii noqon lahayd qajaarka ama qaraax iyo waxyaabahaas waxayna siinayaan nafaqadii u baahnaa jirkana way siinayaan biyina waa ka buuxaa oo fuqcelinaya u sameynayaan sidoo kale waxaa aada wanaagsan inuu isticmaalo saliidaha oo dhirta ka samaysan saliidaha dhirta ka samaysan waxaa aada u wanaagsan yihiin sida saliidda saytuuniga saliidda lowska saliid macsarada inuu cuntooyinka markaas uu ku afurayo uu ku darsado intii loogu talagalay uusan iskana badinin uusanna iska wada deynin saas darteed waxay ka caawinaysa liidaas inuu qofkii maadaama jirkiisa maanta oo dhan low energy ah ay enerjiga ku yaray inuu jirkii saliidaas energy ay siiso oo enerjiga dib ugu soo celiso waxaa wanaagsan in uu isticmaalo saliidaha ka samaysan dhirta saliidahaas qofka waxaa ka caawinaya inay energy siiyaan waana saliido caafimaad leh oo saliidda saytuuniga saliidda lowska iyo waxyaabahaas kamid ah marka qofka energyna way siinayaan maadaama saliidta saliidda qofka waxay siisaa energy waqti dheer soconayo waana saliid caafimaad leh oo saliid hadda cudur looga cabsanayo xeer iyo cholesterol waxaas badinaysana ma ahan waxaa muhiim ah inuu waxyaabahaas aada u fiiriyo oo fuuqcelintii iyo energy inuu ka helo labadaasa ugu muhiimsan cuntada afurka laga fiirinayo haddii aysan qaadan cunooyinkaasi aada kor kusoo xustay maxaa kaga imaan kara usan qaadanin cunto caafimaad leh ama cunto wanaagsan oo jirkiisa waxtar u leh hadduusan qaadanin waxaa dhacayso in uu bishii ramadaan xanuun meeshadii uu ka qaado miisaankiisa aada isku dhimo nafaqo darro uu noqdo dhiglaan uu noqdo xanuuno badana u yimaadiin sidaas darteed waxaa wanaagsan inuu qofku cunto baalansa gareysan oo qudaartii kala duwaneed cunto waxyaabihii oo fiberka ahaa carbohydrateski proteiniski cuntooyin isku dheelistira inuu qofkii isticmaalo muhiimadana ma ahan in cuntada noqoto cunto aada u fara badan laakiin waxaa muhiim in noqoto cunto tayo leh haba iska yaraato tayadana kuma xirno qarash oo mala dhihi karo qofka waa inuu qarash badan haystaa maadaama uu rabo inuu cunto tayo la cuno tayada waxay ku xiran tahay qarash kuma xirna waxay ku xiran tahay qofka iyo doorashadiisa sidaas darteed waxaan kula talinayaa hoyooyinka inay doortaan cunto tayo leh familkana u kariyaan cunto tayo leh maadaama ay yihiin dadka cuntada design gareynaya ama karinaayeen
maxaa ka mid ah cunooyinka ay tahay in haweeneydu ay ka fogaato inay ku afurto inta lagu guda jiro bishan barakaysan waxaa jirta cuntooyin la leeyahay xilliga aad afuraysid ha isticmaalin oo caafimaad daro ah ama qofka u wanaagsanin waxaa kamid ah cuntooyinka carbonatorka ah ama cuntooyinka ashtada badan leh oo sida waxaa kamid ah soodhada iyo waxyaabahan gasacaysan oo ashtada leh qofka uma fiicno waxay u keenaysaa aashita badanna calooshiisa ay gasho qofkiina gaas ay u keenaysaa markaas waa waxa ugu badanna oo dadka sooman ay ka cawdaan waxaa gaas ina qofka u yiraahdo waxaa ugu soo noqonaya waxaas waxaa kamid a marka cuntadii oo qaldantay ama qaabka uu afuraayo oo qaldantay marka cuntooyinkaas ma fiicin caafimaad ahaan oo carbonatorka oo gascyada ku jira ama oo carboniska badan leh sidaas darteed waxaa haddana la yiraahdaa ha isticmaalina cuntooyinka ay sokorta ku badan tahay waxaa kamid ah shukulaatada iyo buskutka iyo waxyaabahaas inuu qofka ku afurana ma fiicno maxaa yeele waxay siinaysaa qofki sokor badana ku jirto qofka wuxuu dareemaya markaas dhaqsi inuu dhargay nafaqada ku jirtana way yar tahay marka qofkiina caloosha way ka buuxinayaan nafaqo qofka u baahnaayo oo maanta o dhan u soonaayo oo usoo celisana ma ku jirto sidaas darteed waxaa la dhahaa cuntooyinkaas sokorta badan lehna iska ilaali buskutka kaliya maahan shukulaatada bis maahan ilaa waxaa lasii raaco doolashayaasha iyo waxyaabaha macmacaan oo dhan ama waxyaabaha caagadaha ku jiro macmacaan oo la cabo waxyaabahaas oo dhan sidoo kale waxaa la dhahaa cuntooyinka aada loo shiilay ha iska ilaaliyo qofka markuu afuraayo anaga waxaan ugu badan sambuuska sambuuska iyo waxyaabahaas waxay kamid yihiin waxyaabaha oo la rabo in qofka markuu afuraayo iska ilaaliyo maxaa maxaa yeele waxaa ka buuxo saliid badan saliidaas hal mar uu qofkan uu la shiilay uu cunana waxay u keenaysaa asiirata badan calooshiisa ay soo deyso waxayna dardargelinaysaa inuu qofka gaaska ku kusoo kaco ama ashtadii badneed saliidii tirada badneed uu la shiilay caafimaad daradan ahayd in markaas uu qofka gaas badan ama calooshii dibirto uu cuntadii loogu talagalo uu cuni waayo cuntadii nafaqada ahayd uu cuni waayo maadaama caloosha ashta badan soo deynayso suxuurtu waxa ay ka mid tahay cunooyinka ay dadka sooman cunaan marka aad fiiriso iyada maxaa habboon in lagu suxuurto inka ugu wanaagsan ee suxuurta waxaa muhiim ah suxuurta waa xilli dambe cuntada lasoo dooso suxuurta ayada waxaa muhiim ah qofka inuu cuno cunto proteins ay ku badan tahay sida ukunta ukunta aada ayaa loo loogu dhiirigeliyaa suxuur ahaanta in qofka uu cuno waxay ka caawinaysaa in qofkii muddo dheer uusan baahanin oo protein iyo faad maadaama iskugu jirto qofkiina waxaa muhiima marka inuu digaagii malaygii cunto tayo leh oo brotiin ahaan dhameysan oo saliidiina ku jirto oo weliba saliidii dhirta ahayd oo qofkii u saacidaysa inuu beri uusan waqti dhow uusan oon ama baahi qabanin inuu isticmaalo iyo sidoo kale cuntooyinka ku badan taha fiberka fiberka sidoo kale waxaa kumid ah waxyaabaha energy qofka siinaayo energygaas ama calooshiina u socodsiinaayo oo qofkii ka caawinayo inuu energy badan haysto oo maalintaas aysan baahi dhaqsi qabanin cuntooyinkaas fiber ku badan waxaa kamid ah digrii kala duwanaay inuu qofka cuno digirta ama maraq ka samaysto ama digirta uu cuno ama uu waxyaabihii khudaarta kaleeto oo fiberka uu ku badnaa uu isticmaalo boorashka camal mishaaridii oo ka samaysan waxyaabihii isku dardarka ahay waxyaabahaas inuu qofka uu ku darsado waxyaabaha oo suxuurta u cunayo ama waxaa aada u caan u nahay soorta inaan aada u isticmaalno soorta waxay kamid tahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee qofka uu ku suxuurto maadaama qofkii fiber badan ay siinayso oo qofka muddo dheer ay ka caawinayso inuusan baahi qabanin waxaa aada loogu dhiirigeliyaa inuu waxyaabaha calciumka iyo vitaminska ku jiraan uu isticmaalo oo number one ay ka yihiin caanaha caanaha waxaa waaye wax aada u wanaagsan oo qofka galaas caanaha inuu hameenka suxuurta uu cabo si oo qofkii calciumska iyo vitaminska jirkiisa u baahna uu u helo jirkiina oo laxative u tahayoo calooshii aashita badan iyo gaas iyo calool fadhi iyo dhibaatadaas uma keenayso waa waa suxuur caafimaad leh waa inuu qofka waxyaabahaas uu cuno doctores waxaa jira hooyo uur leh amaba nuujiso taa oo haddana soonta marka bal iyagana haddaad eegto ninka uurka leh oo soomaayo horta in qofka waxaa la rabaa xaalad walba oo ku jirtid inaad culimada weydiisid maadaama wax- ee, waxaa la sameynaya cibaado ee tahay jaaniska kugu banaan si aadina naftaada khatar aadan u gelin een, wixii diinta ay kuu baneysay inaa is- sideeda u- u- u- u sameysay ayaa wanaagsan hooyeenka uurka leh hooyada saddex bilood ka yar iyo hooyada uurkeeda lix bilood uu ka wan yahay iyo hooyada nuujinaysa oo cunug ka yar lix bilood intaba sidaan ogahay waxaa la ogolyahay inay afuraan maadaama ay waxay u baahan yihiin ay muhiim u tahay inay afuraan saddex bilood hooyada markay ka yar tahay waa walac adhootida qof ma ahan inta maanta oo dhan soo naato caawadii awood u leh inay afur fiican cunto ama cunto qofka kale suu cuni la camal u cunaysa ma ahan maadaama ay tahay qof maanta labahayso cuntadii awada cuni karin gaas badan dareemayso marka culimada waxay dhahaan qofka saddex bilood uurkeeda ka yar tahay inay afurto haddii lix bilood ka weyn tahayna cunuga ayadooba la saa wax walba ay tahay ayuu la dareemayaa haddii hooyada marka hooyo lix bilood urkeeda uu ka weyn yahay ee soonto waxaa dhacayso inuu baahidaas iyo iyo oonkaas badan ay dareemayso cunugiina uu isla sidii dareemayo markaas culimada waxay dhahaan in qofka afurta wanaagsan dib ay kasoo qaleyso waana wax uu ilaahay u fududeeyey cibaadadan waxaa la dhahaa qofka intuu waxa ilaahay ku waajibiyey siduu u jeclay in adoonkiisa u sameeyo ayuu waxa u fududeeyey inuu u jeclay inuu sidii u sameeyo marka waxaan weyd- waxaan ula talinayaa inay eh, culimada weydiiyaan inay soomi karaan ayagoo u dadaalaya diintoodii iyo cunugoodiiba eh, caafimaadkiisa marka taas waa meel sidoo kale waxay kala simiyiin dadka kaleeto cunto caafimaad leh inay cunaan cuntooyinka oo f- proteinska iyo fiberkii badan leh cuntooyin khudaartii badan ku jirto ayagoo hooyooyinka war kale waa kasii nugul yihiin waxaa aad loogula talinaya cuntooyinka di- oo digirta badan inay isticmaalaan ama boorashka iyo waxyaabahaas digaagii mala- ee, malaygii waxyaabahaas inay isticmaalaan caano badan cabaan maadaama ay dhabal yihiin oo ayadii cunugeediiba daryeel ay uga baahan tahay inuu labadiiba ay nafaqo helaan waxaa la yidhaahdaa haweenka qaar waa ay ku cayilaan halka kuwa kalena ay ku caatoobaan soonka marka bal cayilka iyo caatada way jirtaa dad qaar oo ku cayilo ama la yirahdo ku catoobaan waxay ku kala xirantaa qof walba iyo qaabku cuntada u cuno Eh, laakiinse muhiimada soonka waxaa waaye in qofka maalintii baahi dareemo baahidaas oo jirkan caafimaad u ah oo jirka waqti u helaayo inuu isaga gudihiisa awood u helo inuu isku isku xaqabtiro oo jaanis isku helo inuu wixii jirkiisa ka qaldan iyo awoodiisii uu ku siyaadiyo soonka wuxuu kamid yahay waxyaaba aad u siyaadiya qofka difaaciisa wuxuuna hadda u yahay nuucyo kamid a nuucyada dadka lagu daaweeyay ayaa hadda dunida daawooyinka ayaa lagu daray qofku inuu soomo ina- waxaa la arkay inay faa'iido weyn jirka ugu jirto because jirka wuxuu ka nasanayaa cuntadii dheefshiidkii fara badnaa iyo maatalan burburintii iyo metabolismka iyo cuntooyinka la kala diraa uu ka nasanaya marka jaanis wuxuu helayaa inuu asaga wixii ka qaldanaa uu si saxo kadibna awood uu u yeesho inuu cuduradii iyo wixii eh, uu- uu- uu la tacaalo marka sidaas darteed eh, waxaan ku talineynaa in siduu eh, nabiga sallam uuna farayba in cuntadii qeybna loo daayo cunidii oo cunto ahaan loo daayo qeybna cabitaanka loo daayo qeybna eh, neefsashadii iyo caloosha dib loo reebo qofka uusan cunin ilaa intuu aada uga dhargo just inuu cuno intii baahida ka baabi'iso waxaas baahida ka baabi'iyna inuu hubo inay yihiin wax nafaqo leh oo qofka jirkiisa muhiim u ah oo no- oo saliidii dhirta ahaa iyo proteiniskii fiberki waxaas ah laakiin muhiimadda maaha in qofka caloosha aada u fara buuxiyo oo calool wax badan uu cuno ma ahan laakiinse waxaa muhiim ah wax yar oo tayo leh taasaa asagana anfacayso miisaanka iyo jirkiisa iyo waxyaabihii shaqadu qabsan lahaa iyo fududeedka cibaadada usii sameysan lahaa inay ka caawinayso inta badan dadka si gaara hooyooyinka waaweyn waxa ay cabaan kafee amaba qaxwo markii afka la furaba marka taasi bal saameynta kaga iman karta waa arrin muhiim ah oo kafeyga badanaa ama qaxwada iyo shaaxa ay dadkeena soomaaliyeed way jecel yihiin inay cabaan Een, dhan dhan wuu ka wanaagsan yahay oo qofka wuxuu siinaya energy Een, dhan kaleetana wuxuu u keenaya qofka dhibaato marka waxaa wanaagsan qofka inuu uu bakeeri ama bakeeri halfkiis uu ka cabo si energyna uga helo dadka qaar oo la qabsado oo jecelna way jiraan oo qofkii uu u daayo rabitaanku u rabay oo shaaxaas laakiinse hadduu uu yiraahdo waa iska badinaya ama dhowr dhowr- dhowr kooban ka cabaya ama tarmuusa cabaya waxaa dhibaato uu u keeni karaa in qofka eh, gaas uu keeno maadaama kofi uu ku jiro maadadaas a- ama shaaxa caleentaas waxyaabaas waxay ka kiciyaan caloosha aashittadeeda marka qofku waxay u- u nugleynayaan maadaama maanta dhan oo soonaay haddana shaax ama qaxwo ama kafeya uu cabo in aashita badan meesha eh, caloosha soo deyso gaas meesha uu ka yimaado qofka sidoo kale wuxuu u keenaa restlessness inuu nasan waayo ama nervous qofka active uu ka dhiga inuu hurdi waayo camal maanta dhan soo jirkiisii oomanaa ama baahnaa inuu haddana hurdo la-aan noqdo oo nerfos dareemo oo gaas dareemo marka iyadana ma wanaagsanaa sidaas darteed dadka waxaan kula talinayaa bakeeri habkiis ama bakeeri inay kaacbaan oo weliba cadeys ee u isticmaalan intay rinji isticmaali lahaayeen bal taladaada ugu dambeysa adigoo eegaya si gaara haweenka jikada ku jira ee iyagu reeraha u karinaya cunada waxaan kusoo gunaanadi lahay in oo ilaahay naga aqbalo camal- camalka bisha ramadaan aan sameyneyno bishaana ma ahan bil cunto lagu talagalay ma ahan ama dadka qaar sa u fahansiiyiin bil cunto laga sheekeeyo ma ahan laakiin waa bil lagu talagalay cibaado iyo qofkii in jismiyanna loo tababaro oo jismigiis loo tababaro inuu baahnaado oo difaaciis u ziyaadiyo oo jaanis calooshii u hesho inay nasato jirka dhan u nasto inuu traininkaas ama tababarkaas caloosha la siinayo ama jismiga dhan inuu dareemo iyo tababar asaga ruuxiyan ah oo la rabo cibaadadiisa iyo xiriirka asaga ilaahay kala dhexeeya inay uu ziyaado inaan taas u fahano sidii aan tii ku gaari lahaynna inaan cunno cunto tayo leh oo nafaqo leh oo aanan cunin cunto caloosha buuxisa bis aan nafaqo noo lahayn aanan cunin laakiin aan ka faa'iidaysanan cunto ay noqoto cuntada cuneen cunto nafaqo leh yarna oo nagu filan oo cayna noo keenaynin nafaqa darana noo keenaynin gabdhaha ama dumarka ku jira jikada ayadana waxaa kula talin lahay in familka u dooraan cunto caafimaad leh san waxyaaba aada loo shiilaayo iyo waxaas ay dadka ay ka yareeyaan iyo waxyaaba aashitada badan iyo qaxwada badan shaaxa badan isan dadka ku daalinin laakiinse khudradii focuska la saaro ama muhiimada la saaro khudaartii cagaarneed koostadii ansalaatadii bagalkii khudaarta kaleeto oo cambay babaygii mooskii khudaarta wadankeen u qaniga ku yahay in bishaas qofkii lagu caawiyo si jirkiis awood u helo cibaadadiisii iyo camalaadkii kale uu sameynaya ee u fududaadaan ayagana ajir allah ka sii ayaan leeyahay
aad ayay u mahadsan tahay doctoreesa hanaan axmed muuse oo ku takhasustay nafaqaynta martina ku ahayd barnaamijkeenna intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamij midkan lacayn ah nabadgelyo